degmada caabudaaq ee gobolka galkiduud ayaa rasmian looga daafura xarunta hay-adda aqoonsiga diiwaangelinta qaranka soomaaliyeed taasoo u fududeyn doonta shacabka iyo helinta kaararka aqoonsiga muwaadinimada munaasabada daafurka xarunta waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha degmada muxidiin aadan weli oo uu heliyo gudoomiye ku-xigeenka degmada isagoo koxyaha dowladda hoose iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda aqoonsiga diiwaangelinta qaranka soomaaliyeed ee lasoo gaabiya niira kuwaasoo bogaadiyey dadaalada iyo horumarinta nidaamka diiwaangelinta muwaadiniinta soomaaliyeed dhanka kale qaar kamid mas-uuliyiinta ka qaybgala furitaanka xarunta ayaa dhankooda soo dhaweeyey helista kaarka aqoonsigeed muwaadinka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer caabud waaqa
ka degma ahaan koley iyo bulsho ahaanba baahi badan baa u qabnay inuu adeegan soo gaaro waxaana keentay koley inu intaas soo daaho duruufaha iyo wacdiga iyo culisya kale iska jira marka wadaa soo dhaweynaynaa si guud waxaan la rabnaa inaan bulshada cawda ogeysin maanta wixii ka dambeeya haddii national idga xamar iyo meelaha fogfog lagu doonan jiray in guriga degmada laga helahayo qofkuna asagoo xafiiska xaafadiisa kasoo lugeeya uu imaan doono waa kaga mahadcelinayna dhammaan dowladda federaalka iyo national i d sida magaca ka muuqataba waa aqoonsiga dadweynaha ee qaranka soomaaliyeed waa hay-adda magaceeda af soomaaliya markii lagu yidhaha waxa weye waa hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka aqoonsigu muxuu yahay qofkan soomaali inuu yahay in la caddeeyo loo aqoonsado loona diiwaangeliyo markii la aqoonsado oo loo aqoonsado inuu soomaaliya la xaqiijiyo iyadoo habraac loo marayo in markaa loo diiwaangeliyo inuu qofkaas soomaali yahay muxuu noo qabanayaa wuxuu noo qabanayaa adeeg kasta oo bulsho oo ama adduunka aad kula macaamilaysid ama soomaaliya dhexdeeda laiskula macaamilayo
maantayto aad iyo aad aan ugu baahnayn oo muhiim ahayd waxaan idiin caddaynayaa dadkan reer waqooyi gobolka gaduud ama reer caabud waaq waa dad dowladnimadu aqoonsan waxay tahay in ogwaa marka maanta waaba qiiroonno aad baan u farxsanna aad iyo aad aad iyo aad wayna farxad gelisay hawshan waxaa noogu dambaysay xilli fog anagu dadkii waxaan ka mid ahay soo gaaray aqoonsiga anagu degmada howlwadaag buu yaalay oo ka qaadanay kaashanatanada marka oo ku faraxsannahay waa naqaanaa inta la barahay waa inta cusub
gudoomiyaha degmada caabudwaaq muxudiin aadan weli oo xarunta rasmi daafuray ayaa ku dhiirageliyey bulshada degmada caabudwaaq inay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka maadaama uu leeyahay faa'iidooyin ballaaran oo dhanka helista adeegyada iyo sumadda muwaadinka soomaaliyeed in laga faa'iidaysto kaarka la qaato mardhow waxaa imaan doonta shaqooyinka oo dhan iyo socdyada iyo qofka dhaqdhaqaaqiisa oo dhan aidhiga inay ku xirnaan doonto tusaale ahaan markii la safraya hadda waad aragteenoo xataa diyaaradaha marka lagu safrayo wax la isweydiiyaa ma jirto qofka tigidkiisu wataa diyaaraddu iska galaa laakiin mardhow waxaa imaan doonta in la dhaho aidhigii ma wadataa si aad diyaaradda u raacdo aqoonsiga in waxyaabo badan ay ku xirnaan si aad laga hadlayo kala doorashooyin iyo waxbaa la maagan yahay hadduu alla idmin la gaaro wax walba oo nolosha qofka bini'aadamka ah ama dhaqdhaqaaqiisa abuu muhim u yahay saa daraaddeed waxaan rabnaa bulshada inaan ku boorrino inay qaadato oo kaarka ka faa'iidaystaan hadhowtana uusan xanibaad uusan ku noqonin shaqooyin badan waxayna ku xidhan tahay hal oo dhan oo soo baxa oo qaranka oo dhan ka soo baxa hal mar oo la yidhaahdo shaqooyinka noocaasa idga qofkaan wadan yacnii looma ogolaan doono
hay-adda aqoonsiga diiwaangelinta qaranka soomaaliyeed nir ayaa ku hollansiiyey shacabka soomaaliyeed usu ilaad kaarka aqoonsiga muwaadinimada kaasoo qayb ka ah dadaalada lagu xujinayo horumarinta dowladnimada iyo sidoo kale in sumada soomaaliyeed ay yeeshaan sumad ay uga duwan yihiin ummadaha kale taasoo qayb ka ah helitaanka kaarka aqoonsiga muwaadinimada in qofka muwaadin soomaaliya yahay isagoona fududeyn doona adeegyada kala duwan ee helidda dowladda